wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba magaalada baydhabo ka daafurtay shirkad saddex biloodlaha ee iskahirka iyo isxog wareysiga hay-adaha dowladda kula shaqeeyow arrimo biyo fayadhowrka iyo nadaafadda deegaanada koonfur galbeed gaar ahaana ceelaalka iyo goobo biyo laga keediyowa shirka iyo weliba gobro ku haaya madax ku tirsan wasaaradda biyo koonfur galbeed iyo hay-adaha ku shaqeeya horumarinta biyaha deegaanada khubaro qiimeenka sameeyow baahiyaadka ka jaran deegaanada koonfur galbeed iyo sida walanqobada kora saciid axmed oo ee madaga dalada hay-adaha wasaaradda kula shaqeeya horumarinta biyo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya diiwaan khaliifa iyo weliba iyo kuharbiyana muhiimadda shirka shirkeennan maanta ajendayaashiisu wuxuu ahaa isbarasho iswaraysi iyo inaynu bal ogaano guud ahaan koonfur galbeed maxaa wash progress la sameeyey maxaa challenges jira maxaa ongoyna maxaa waxaa weeye balanid ah intaa kadibna waxaa ina siin doonta wasaaradda ayaa ina siin doonta update ay ku saabsan tahay needska iyo baahayaha gobolka jira sidoo kale waxaa inoogu xigi doona haddii ilaah yidhaahdo bartnerskeennu inaynu inagu update gareyno oo qolo walba waxa ay wado ay update-keena siiso si aynu isu dhaafsanno xog wanaagsan oo tayo leh taasoo lagu go-aan qaadan karo wasaaradda iyo clastarka iyo bartnerskuba ay ugu go-aan qaadan karaan si loo ilaaliyo duplicateka inaanu dhicin oo bartnersku aanay hal meel isugu iman oo waxa weeye shaqadii loo kala ballaangareeyo shirkan sida caadiga waxaa soo wada qabqaabiya wash clastarka iyo wasaaradda biyaha ujeedka ugu weynna waxay tahay horta in layskula xisaabtamo lagu soo bandhigo baahiyaha ka jira deegaanada koonfur galbeed iyo shaqooyinka ay wadaan dhammaan hay-adaha ka howlgala ee deegaanada koonfur galbeed taasoo lagu ogaanayo sidii u qabsoomen shaqooyinka hay-aduhu markaas ay qabteen oo ay hayaan caqabadaha ka haysta dhinacyada shaqooyinkaas ay qabteen sidoo kalena ay ku soo bandhigaan hay-aduhu qorshaha shaqooyinka ay mustaqbalka dhow ay ka qaban doonaan deegaanada koonfur galbeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya naasre nuur cali iyo weliba yeese rasmian daafurtay shirka iyana sheegtay in lanku baahan hay-adaha inuu markaasi bandhigan mashaariicda iyo kufuliyaan deegaanada koonfur galbeed waana walkubadana baahiyaadka ku jara deegaanadana ujeedka ugu weyn annaga ah shirkan wasaaradda aan kaga leenahay ayaa ah inay wasaaraddu ay hay-adaha wasaaradda la soo wadaagaan mashaariicdii mashaariicda socda iyo kuwa aan weli bilaaban iyo kuwa aan bilaabanbo iyo adeegyada laga fulinayo deegaanadaas iyo xogtoodao dhammaystiran hadduu alla idmo iyo cidda aanan laga helin intaasbo in ay yacni wasaaraddu ay kusoo bandhigi doonto warmurtiyeedkan markuu dhammaado iyo in ay la wadaagi doonto dhammaan maalgelishayaasha caalamiga iyo dhaqaalaha bixiya intaba hadduu ilaa idmo iyo waxaa kaloo ujeedka shirkan uu yahay inay wasaaraddu ay dabagasho hay-adaha aysan wasaaraddu ogeyn shaqada ay qabanayso ay tallaabo sharciyan ay ka qaado ay wasaaraddu ay la socon doonto hadduu ilaa idmo iyo ciddii aan wax qorshaha ku jirin ay la soo wadaagto laga helo ama ay ogaato wasaaradda inay wasaaraddu la xisaabtami doonto sidoo kale ayadana iyo in dhammaan hay-adaha ay soo bandhigaan baahiyaha ka jira deegaanadan ee dowladda koonfur galbeed baahiyaha ka jirana si degdega looga jawaabo si isku mid ana deegaanada loogu wada jawaabo qorshe isku mid ana laga yeesho hadduu ilaa idmo iyo in sidoo kale ay wasaaraddu xaqiijiso mashaariicda hay-adaha ay wadaan inaysan hal deegaan oo keliyaysan ku koobin hadduu ilaa idmo ay deegaanadoo dhan ay u qaybiso sidoo kale wasaaraddu waxay wadaa mashaariic ay ka wado deegaanadan dowladda koonfur galbeed soomaaliya haddaan wax yar idinka taabto mashaariicda ayagoo dhan ma soo wada koobi karo laakiin wax yar ayaa idinka taabanaya hadduu ila idmo waxaa ka mid a mashruuca barwaaqatu waxaa lagu dayactiraya hadda waro iyo ceelal ku yaal degmooyinka rabdhuure iyo ceel berde sidoo kale degmada baydhabo wasaaradda waxay dayactir saddex ceel riig iyo biyogelin loogu sameynayo barakacyaasha ku dhaqan deegaanadan shaqadooduna hadda meel fiican ay marayso heer gebageba ah waxaana ka taageeraya hay-adda unisef sidoo kale waxaa jiro mashruuc la yiraahdo garan water waxa ay wasaaraddu ka dayactiri doontaa ceelasha iyo waraha bulshadu biyaha ay ka helaan ku yaala deegaanadan dowladda koonfur galbeed degmooyin u dhow xuduudaha etoobiya sida ceel berde iyo rabdhuure assessmentigan wuu soo dhammaaday wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed yaa sidan haata waa sideeda bilood mar aan iskuweerasiyahadaha kula shaqeeya arrimaha horumarinta nadaafadda iyo fayadhowrka siya walan kuweydiida mashaariicda iyo kuwadana deegaanada koonfur galbeed iyo sidii aan ku qiib qaado kurana baahiyaadka wakhtigan ku jara koonfur galbeed soomaaliya